asalaamu calaykum ugu horeyn magacaygu waa cabdiraxmaan cumar ismaaciil ability waxaan ku suganahay magaalada nairobi gaar ahaan xaafad islii dhammaan muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabadda barakeysan ee ciidulfidriga allah waxaan ka baryayaa inuu naga aqbalo soonkii iyo acmaashii wanaagsaneed ee aan soo gudanay bishaan barakeysan ee ramadaan ugu dambeyn waxaan halkan taaniyad iyo salaan u marinayaa famiilkeyga ugu horeyn hooyadii macaan khadiija maxamuud xaashi iyo aabihii cumar ismaaciil faarax iyo dhammaan familka intiisa kale waxaan leeyahay taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin anigoo ah maxamed ibraahim shaqlaane oo ku nool dalka kenya halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta maanta oo ay tahay maalin ciid ah oo ciidulfidri ah yaan ooga dirhayaa salaan dhammaan eheladeyda oo ku kala nool caalamka gaar ahaan hooyaday iyo aabbahay oo joogaan new zealand adeerkay isna axmed shaqlane idaruqiyo iyo caruurtii dhammaan walaaladay ayagana waa wada salaamayaa kuwa kaleo ehelada ayagana maraykanka iyo canada iyo ingiriiska joogaan dhammaan iyo caalamka darfihiisa ayagana dhammaan waan salaamhayaa intaa kadib haddana muslimiinta dhammaan meelay joogaanba waan wada salaamhayaa ilaahay waxaan uga baryahayaa ciid wanaagsan oo soo lalaabato inuu ilaahay nabad nagu soo laabo in badan anigu waa maxamed daauud khaliif oo joogo dalka kenya waxaan dalka u hambaleynayaa ciid wanaagsan kullaa caamu antum bikhayr gaar ahaan dadkaydii eheladeydii qaraabadey uma u hambaleynayaa wixii jooga dadka kenya gaar ahaan caalamka kaastan oo jooga cabdinaasir ibraahim khaliif oo joogo dalka america waan ku salaamayaa asalaamu calaykum magaciigu waa siyaa shukri maxamed ee jooga dalka kenya hambalyo ayaa leeyahay ciidulfidriga muslimiinta caalamka meel walba ay joogaan meel walba joogaan halkan ayaan uga hambaliya hambalyada ciidda ayaan u dirayaa waxaa leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr taqabala allaahu minkum wa minkum saalix alacmaal khaasatan waxaa hambalyada ciidda u dirayaa hooyadeyda iyo walaalahayga ugu horreyn halkan waxaa hambalyada ciidda ugu diraya waxaan u dirayaa hooyadeyda dahabo shaale ibraahim walaalahayga kale nuur shukri maxamed faadimo shukri maxamed dhammaan halkan ayaan hambalada ciidda uga dirayaa waxaan leeyahay nabad ku ciida khaasatan waxaan halkan uga diraya asxaabteyda iyo friendskeyga ee dalka daafaha caalamka ku kala nool khaasatan maxamed jaliil ayaan halkan uga dirayaa oo carayga maraykan jooga luul aadan ayaan halkan uga dirayaa iyadana oo carayga maraykan joogta halkan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bila khayr nimco khaliif iyadna halkan waxaan uga dirayaa hambalada ciidda ayaan uga dirayaa iyo ayaan deeriye dhammaantiina waxaa leeyahay cariga maraykanka joogaan dhammaan waxaa leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr taqabal allahu minkum wa minkum saalix alacmaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacii yahay cabdikariim isaaq gamaadiid aad baa nii salaamahaya ciid wanaagsan baan leey dhammaan muslimiinta dunida meel walba ka joogtaan kulla caam wa antum bikhayr baan leey dhammaan dunida meel walba ka joogtaan khaasatan halkan waxaan ka salaamahaya faamilkiida oo maaragtay dunida meelo kala bada meelo kala duwan ka joogaan sida maraykanka sida australia sida idaday macaan oo kale idaday guuraa gamaadiid iyo dhammaan faamilkeeda iyo sheekh ibraahim sheekh lanane iyo dad badan oo maaragtay meelo badan joogaan baa aad u salaamahaya ciid mubaarak farxad ku ciilaaley ciidan iyo ciidada kale khayr inabada lagu gaarsiiyo